Waalidiintu waxay carruurta siiyaan jacayl, hagitaan, iyo akhlaaq taasoo aasaas u ah waalidka Soomaaliyeed. Hooyadu waa udub-dhaxaadka nolosha qoyska, waxay qaadaa mas'uuliyadda korinta, barbaarinta, iyo xanaaneynta ubadka, halka aabbuhu inta badan qaado mas'uuliyadda dhaqaalaha, ammaanka, iyo magac-dhawrka qoyska. Ilmaha Soomaaliyeed waxaa lagu barbaariyaa inay ixtiraamaan waalidka, kuna dhaqmaan amarkiisa, maadaama lagu barbaariyay diin, dhaqan, xishood, iyo adeecid. Qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool magaalada Doobley ayaa ka warbixiyay kaalinta ay waalidkood ka qaateen noloshooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku dhawahay barnaamijkan.
Sidee ayaad u aragtaa kaalinta waalidkaaga ee noloshaada?
Waxaan een, kaalinta waalidkayga noloshayda ka qaataana waxay tahay oon u arkaa yacni noloshaydaba qof wax ka kaalin ka qaatay inuu yahay een ay yihiin waalidkay un aniga een noloshayda aan waalidkayga ay ku tiirsan tahay maadaama ani aan weli waalidkay la noolahay oon yacni anigu hooyo noqonin oon waalid noqonin oon meel gaara ka tegin yacni si kastoon meel gaara uga tegi xitaa waxaan aaminsanahay kaalinta koowaad ee noloshayda inay waalidkay leeyihiin weligoodna lahaan doonaan xitaa anigu haddaan hooyo noqdo waalid noqdo oon sidoo kaleeto waalid u noqdo aniga noloshayda kaalinta dadka ka qaato waa waalidkay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay magacaygu waa firdowsi maxamed cabdulaahi hooyadeen wayna soo korisay waan igu dhibaatootay xanuunkeena anagoo yar bay dhabtana saartay oon ku duulsaxaroonay abaalkeeda mid la gudi kara maaha ani weli gabaraa ahay waalidkeeda la nool hooyadii abeey gacantooda kama weynaanin alxamdulilah waalidiinteyda kaalin weynay nolosheeda ku leeyihiin kaalin aad u weyn nolosheeda ku leeyihiin horta waalidiinteeda waxba uma qabanin sababtoo weli aniga ka hoos weynaanin oo ka agtagin laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inaan wax badan u qabto oon wax badan u taro